Xaalado bini'aadanimo ayay wajahayaan qoysaskan oo ku nool duleedka degmada Afgoye. Xaaladda ay wajahayaan qoysaskan danta yar ayaa waxaa ka mid ah biyo la'aan, cunno yari, iyo hoy la'aan. Qaar ka mid ah qoysaskan ayaa ka warbixiyay xaaladaha ay wajahayaan.
cusbaanay macnaha kaamkan horta sideed sano iyo toddoba sano meelahaasa dhaxdi garna kow dheh fiiriya lamad walaalow wal own hadda oo una aragnay oo uu danaagle una haniingalayna ma jirto hadda madumay codsudaanee eesiyo fiiriya kal noolaal maalmeedan hataa meel maku oshini in noolaal maalmeedan meel laniin saare esiin ku codsadaan ilaahiya ku codsadaan ee noolaala siinka sugaan cadil ku sugee siinka sokow isii siinka sugaana walaajoogano etii unan walaajooyinga eno macnaha walaalo may siinka codsadaane intuu cayaal ee kii oo macnaa oo ee kii caadisku roob ee yalashan iyo wallahay iyo waa kala midna ma jira ninkii hoyga haysad haysad kiin haysaneen iyo alla bil nafti ka nool may rabnay in kaamkan macnaha kornanin qaadan iyo noolay noolaal maalmeedan macna cayaalkan meel inuu ogaad iyo fadaan ilaahay ka rajeeyay siisin ka rajeeyay assalaamu calaykum warahmatullahi dalbanayaan adigeyna waxay dhan dhan u baahanaa laakiin wax ii ashagtaan dhowr joogan degmay
waxaan ka bixinayaa adeegyada sharafta leh in ay soo caawiso aniga kalinahaan awoomanu ku jiraan oo taatoolina oo ku jiro oo dadkii soomaaliyeed ay wada noqdeen isma dhaanta iyo dhasheeda waxaan idin codsanaynaa awo ilmahaan inayna soo garab qabateen unagana garab qabateen kaamkaan oo la dhahay kaam janaale kow waxaan idin codsanaynaa kale inay hoygaan wax kale alaab iyo maacuun iyo dhar iyo wax kale aad nagu soo siintaan ciidda oo soo galays iyo soonkana wax aan ku afurra ilaahaan ku sugayna idinkaan idinku sugayna haddii ilaahay soo waa urxaad ilaa awoodin ma jirto walalaayo sooga soo dhow shar umalaange intayna soo yaacaysan sokoraan rabna saliiraan rabna lacagaan rabna intayna soo bariisaan rabna intayna soo yaacaysan walaalayaalow intaasaan dhibka qabnaay intayna soo gargaartay waan rabnaa ba'yaana dhibac u qabnaa dirinna ma haysan wax un haysan awoodna ma jiro intayna soo awoodan soo yaacaya soog shar umalaana soo dhow afuraan rabnaa soruuraan rabnaa xeraafyaan rabna wax dhan adduunka Qoysaskan ayaa isugu jira haween, caruur iyo dad danyar ah kuwaas oo u baahan in garab istaag loo muujiyo.